fain taraka alimaamu imaamku hadduu ka tago sajada almamuumu mamuumkaa sujuuda imaamkii sujuud sahwi lama imaana assalaamu calaykum iskay isaga imaamka waa sahwiyo sahwigiisu wax la ogyahayba tashahudkii dhexuu ka tegay waa la ogaa assalaamu calaykum buu iska yidhi assalaamu calaykum mar hadduu yidhi soo salaadii ma kala go-in marka imaamkii mamuumkii waa kala hareen mamuumka hadda sujuud sahwi waa iskala imaanka fain taraka alimaamu sajada almamuum imaamkiibaa sujuud sahwi ka tegayo waa iska salaamaysta waana iska teg mamuumku waa la imaan karaa hadda imaamkuma xadid mutaabaca lagama rabaa sahwina waa hal walow nasiya almasbuuqu masbuuqiibaa halmaamay fasallama waa salaamaysta maca alimaami imaamka la jirankiisuu salaamaysta ragcaa u dhimanayd asalaam calaykum salaamatullahi asalaam calaykum iskuu uma dakara waa xasuustay salaad inay u dhimanayd buu gartay tadaaraka waa soo haleeshanaya wa sajada lisahwi sahwigana waa halmaam oo u sujuuda assalaamu calaykum markii dadkii la yidhi assalaamu calaykum wax ka yidhi wax yar hadduu fadhiyo wuxuu xasuustay ragcaynay u dhiman waa kacaya ragcadiisa iska dhamaystiran laakiin fasligii ma dheeraan hadduu tegayo guriga tegayo xoogaa iska adeegtayo salaad cusub baa hadda laga raba maaha tii hore tan isma qaban karaan laakiin ninkaan meeshii uu joogaysu meeshii uu joogo wuxuu gartay sujuud maxaa ragcaynay u dhimanayd waa kacahaya waa la imaanaya sujuud sahwina waa laga raba ilaa sahwigiisu bacda alimaam buu yii sahwigiisu bacda alimaam buu yii imaamkii waa assalaamu calaykum yii waa la kala haray asagoo assalaamu calaykum buu ka daba yiri sahwigiisu waa bacda alimaam wa sujuudu sahwi sunna sunnaw wa maxaluhu qabla asalaam sawaaun sahaa biziyaadatin aw naqsi sawaaunkaas meel khilaaf ku jiro ayuu calaameynhayaayo siyaada iyo nusqaan waxay rabta madaahibta kale qaarkooda ziyaadada nusqaanta kala qaada xataa qowlkii qadiimka shaafici waxaan umalaynaya inuu ziyaadada nusqaanta kala qaada fain sallama qablahu hortiisa hadduu salaamaysto qabla asalaam camdan mutlaqan mutlaqantan waxaa ku jira taala alfasl ow lam yatub fain sallama hadduu salaamaysto qablahu qabla sujuudi camdan isagoo u kasay mulaqa aw sahwan ama halmaan buu u sujuuday wataala alfaslu fasligana waa dheeray faaka waa ka ninkii isagoo og inuu sahwiyo assalaamu calaykum iska sujuud sahwi waa dhintay waqtigii waati amxoo muddo dheer ha jooga miyuuse joog ama waa ishalmaamay assalaamu calaykum yiri asagoo ishalmaansan sujuud sahwi halmaansan hadda hadduu xasuusto waa ku laaban karaa sujuud sahwi lamaa laakiin haddii fasligu dheeraadu muddo kasoo wareegto sujuud sahwiguma laaban karo marka sujuudu sahwiga haddii la salaamaysto kabacdi waa suuragal laakiin waa hadday halmaan ahaydo waqtigeena dhowi wain qasura hadduu waqtigu gaaban yahay wa araada sujuuda sujuudu sahwina uu rabo sajada waa sujuuda wa kaana caa'idan ila salaati salaadii mid u laabanayuu noqonaha fa yuciidu salaama salaamtii uu soo celina meeshaas marka madhabta hal qodoba ayay raajix ka dhigeen waxa weye salaamtoo dhan inay qabla sujuudsalaamtoo dhan sujuudoo dhan qabla salaam inay marka hadduu ishalmaamo assalaamu calaykum yidhaahdo oo uu xasuusto oo muddadii dhowdahay oo inuu sujuudo uu rabo waxay leeyiin sujuuda suuragal uu laakiin sujuuddaas markuu ku laabtay nin salaadii ku laabtay wey hadda haddii weysalu ka jabto salaadii o dhan waa lagu soo laabana masaladaas marka waxay ku dhisan tahay salaamtu ee sujuuddu waa qabla salaam mar walba saasay ku dhisan tahay masaladaas meeshaas marka sujuudu sahwi xooga axkaamuhu waxaa qofka ka laablaabanaysa ayaa ku jirta waxa loo sujuudahayo wuxuu yidhi waxa weye waa ma'muuru bihi laga tegey iyo manhiyu canhu laga tegey ma'muuru bihi iyo dhan wuxuu kusoo koobay haddii uu rugni ahaana rugniga sujuudu kabi mayso laakiin markii lala yimaado khalalkii galaa loo sujuuda haddii uu bacdi yahayna waa loo sujuuda hadduu hee-a yahay sunnooyinka kale u yahayna loo sujuudiy manhiyu caniguna wuxuu yidhi wixii camdigiisu buriyo sahwigiisuna uusa burin baa loo sujuuda wuxuu kaliya ku daray rugni qowli haddii booskiisa laga raro boos kale loo xoro intaasuu ku daray imaamka hadduu sahwiyo sahwigiisu waa ku haleela imaamka haddii adiga aa sahwisida adoo imaam daba joogo ee sahwigii waa kaa cambaara sujuudu tilaawa xoogaa yar ka raacina fasl sujuudu tilaawati sunnatun lilqaari sujuudda oo akhriska loo sujuudaa sunno waxay u tahay ninka qur-aanka ah walmustamici midka dhegaysanaya iyo wasaamici kii iska maqlay isagoo meel iska maraayo qur-aan akrinaayo maqlay sajdaa ku jirta inuu sujuudaa waa u furan kii dhegaystay oo u kasay inuu dhegaysto iyo kii akrinaya saddexdoodaba sunnay u tahay wayasjudu lmusalli kii tukanaya waa sujuuda almunfarid wاlimaamu liqiraa'ati nafsi mar hadduu salaad ku jiro wax meeshaas uu iska maqlayo u sujuudi maayo qiraa'atu nafsihi imaamka iyo munfaridka waa u sujuudahaya isagaa akrinahayay aayatu sajdu ku yimid salaada dhexdeedii waa sujuuda wayasjudu lmusalli wlmunfaridi ويسجد المصلي المنفرد كي منفرد كهي والإمام لقراءة نفسه وسجوده سجود التلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده كل سورة النجم سورة الانشقاق وحكوا حديث صحيح marka sujuudu tilaawa waxa weeye waa sunna lilqaari mustamic saami intaas waa nin banaanka iska fadhiyo aan salaad ku jirin hadduu salaad ku jiro qiradiisu uu sujuudahaya munfaridka iyo imaamku fain sajada hadday sujuudaan liqiraa'ati kayrihimaa badalat salaatuhumaa salaadooda waa buraysa salaadii shay banaanka uga baxsan wey waxay u sujuuda wayasjudu lma'muumu ma'muumkuna waa sujuudaa liqiraa'ati imaamihi imaamka qiradiisii macahu la jiraysa macahu waa shardigu imaamkii hadduu sujuudo tilaawo aqriyo sujuudo ma'muumkuna waa la sujuuda waa in imaamkii sujuudo laga maarmaan wey hadduusa sujuudin asaguna sujuudi maayo waa iska daba socon falow sajada hadduu sujuudo liqiraa'ati nafsi asagaa hoos wuxuu akriyey sujuudu tilaawo akriyey imaamkii intuu ka teguu keligiisa iska sujuudo aw kayri imaamihi imaamkiisa nin aan ahayn xagguu ka maqlayaa nin aayad sajada akrinahayo markaasuu sujuuday aw sajada duunahu imaamkii la-aantiis buu sujuuday imaamkiisiya aayad tilaawo akriyey imaamkii ma sujuudin oo qur-aankiiu iska sii wataa isagaa keligii sujuuday aw takhallafa canhu waa kadib dhacay imaamkii sujuudu tilaawo uu sujuuday asagu meeshuu iskaga ha intaas afartaa qodobba salaaddu waa ka buraysaa wiila qur-aanku asagoo akhrisanahayuu u sujuuday imaamkii lama soco nin kalo qur-aan oo akrinayuu u sujuuday imaamkiibaa akrinahaya aayadda tilaawada laakiin imaamku ma sujuudin isagaa iska sujuuday intaas mutaabacada imaamku ka tegi takhallafa canhu waa kadib dhaca imaamkiibaa sujuudii tilaawada la yimid subaxda jimcadoo kale markuu imaamku suuradda sajdada uu akriyo oo alflaamiim sajda oo imaamkii sujuuda isagu waa iska taagan salaadda waa ka buraysaa inamaa jucala limaam liyutama bihi baahis wahuwa arbac cashara sajda afar iyo toban sujuudood arbac casharata sajda afar iyo toban sujuudood minhaa tintaani fi lxaj laba suuratulxaj ku jirtaa ka mid walaysa minhaa sajdatu saad ka mid maahan buuri bal hiya sajdatu shukrin sujuudu shukri weeyo tufcalu waa la falaa khaarij asalaa marka salaadada aan ku jirin saad markaa maraysa waa la sujuudahayaa buu leeyahy laakiin salaada dhexdeeda may salaada dhexdeeda may wayabdulu tacamuduhaa lisalaati salaada dhexdeeda marka lagu jiro haddii loo qasto salaaday burinaysaa buu leey oo markii salaada lagu jiro ayau sujuudu shukriguma soo gashee sujuudu tilaawa salaada gasha haye sidee buu u sujuudahay marka sujuuddii arkaantay ka kooban tahay maxay tahay waidaa sajada fi salaati salaada isagoo ku jira hadduu sujuudahayo kabara lisujuudi sujuudi buu u takbiirsanaa warafci soo noqoshada nadban sidii sujuudba ahaan jirtay allahu akbar buu hoosuu leeyahay hadhowteedna allahu akbar buu soo leeyahay wayajibu an yantasiba qaa'ima waxaa waajiba inuu inuu tooso isagoo taagan anaa qur-aan buu akrinaya qur-aanka fadhiga mayaa lagu akrin jira mise istaag istaag baa lagu akrinaya qur-aankii asagoo akrinaya aayad sujuud sajda soo gasha sujuudu tilaawo u dhaca allahu akbar buu sugayi meel dhexe inuu rukuuc ka qabsada lama qabo meel dhexe rukuuc ka qabsan maayo ha istaago hadda kabacdi rukuucdii la imaanaya rukuucda qiyaam baa looga imaan jira ha istaago horta wayundabu an yaqra'a shay-an inuu wax akriyo uma yarkac taasna xoogaa waxbaa kala baxayo sujuudii uu kasoo istaagay mar allaale markuu istaago hore rukuucdii uga laabtay xoogaa suuradii salaada wax yar baa iska bedelaya marka inuu xoogaa akhriskii sii wado wax yar hadduu rabana wax badan sii wado waa u furan tahay labada wayundabu an yaqra'a shay-an inuu wax yar akriyo hadduu rabo inuu degdeg u rukuuco uma yarkac inuu wax badan akriyo quradiisa iska sii wataan waa u furanta وفي غير الصلاة صلاة غير كي تجيب تكبيرة الإحرام أيا أيا واجبيس ماشي أسمر كسيدة صلاة وكله كنك صلاة وكله كل فقهاء الشافعية أنا وأساس وحنا ملا حرام بلاد أنا نسين كفوقين هو تكبير لكن آه waxa uu nusuuska ah meesha soo arooray waxa weeye waa sujuud sujuudna waxaa looga yahay inay takbiir leedahay oo allahu akbar hoos loogu sujuudahayo laakiin wax takbiiratu ixraamka si gaar u khusaynayo ku soo arooray ma argan laakiin waxaan la ogyahay sujuud wixii ay lahaan jirtaa sujuudaani leedahay watundabu takbiiratun lisujuudi warafci la tashahudu tashahudu ee lama sunnayo tashahud lagama rabo waa sujuud keligeeda weyo waa isagoo qur-aankii akrinahayo aan salaad ku jirin buu sujuudu tilaawadii soo gaaray marka waa sujuudahay tashahud lagama rabo wain akhara sujuuda sujuudi hadduu dib u dhigo boosii dib uga dhigo waqasura alfaslu waxa kala bixiyana gaaban yahay sajada waa sujuuda aayadiibuu gudbay xoogaa yar markuu sii akriyey ayuu aayaddii xasuustay sahmaxay tilaaweynahay waa sujuuda wailaa hadduusan fasligu gaabnaynin muddo dheer ay dhex martay lam yaqdi ma soo qadaynayo ayadu qada ma gasho wax sabad lahay ahayd qada male walow karara hadduu celceliyo aayatan hal aayada fii majlisin isku hal boosa oo ragcatin hal ragcaa walam yasjud lil uulaa midii horeysan u sujuudin kafatu sajdatun hal sujuudaa ku filan hal aayadu akriyo ku laalaabto ku laalaabto ku laalaabtay hal maruu sujuuda laakiin haddii uu akriyey oo sujuuday oo haddana mar kale akriyey haddana waxay u baahanaysaa ee sujuudka laakiin hadduu akriyo ku laalaabto ku laalaabto hal sujuud ayadoo dhan ku filnaanaysa wayundabu liman qara'a asalaata liman qara'a fi salaati salaada ninka ku akriya waxaa loo sunneeyaa iyo waqayriha aayata raxmati ninkii ku akriyey an yas'ala allaaha araxma inuu naxariis warsado aw aayata cadaabin hadduu akriyey an yatacawada minhu inuu ka magan galo salaadii hadday tahay iyo keyrkeeda hadday taho qur-aan uu iska akrinayaba aayadda raxmada markuu soo gaaro rabbigiis raxma ha warsado markii aayadda oo cadaabka uu marana ha ka magan galo sujuudu tilaawo intaas ku jira shukrigii wuu galay waliman tajadada lahu nicmatu ninkii nicmu usoo cusboonaatay daahiratun muuqata aw indafacat canhu ay ka reebtoontaa niqmatun musiibo daahiratun muuqata musiibo uu ka cabsana ayaa ka baaqata nicmo uusan malaysanayn baa usoo gashay wa minhu waxaa ka mid a ru'yatu mubtalan mid la ibtileeyuu arkay bimacsiyatin lagu ibtileeyey ow maradin marad lagu ibtileeyey nin macsiyo ku jira inaa isla weynaata lama rabe rabbigaa inaa u shukrisaa lagaa rab waxaa aragtay nin mariidu maradkiisu uu yahay marad khatara isagana waxa weeye sujuud an yasjuda inuu sujuudo shukran lilaahi tacaala wayukfiiha waa qarinhayaa ilaa lifaasiqin faasiqii maahani fayudhiruhaa waa u muujinaya liyabtadica inuu reebtoonaado in lam yakhaf darara hadduusan dhibka cabsin ninkan oo dhibaatada qaboo jiran sujuudu shukri haddaad la imaanaysa meel qarsoon baa la imaanaysa asaga niyadaysa inaa wax ku ridid lama rabo oo aad dhibti meel kalaa kula imaanaysa laakiin midkan faasiq ah oo la jahrahaya in fisqigiisaa dartiis loo sujuudahayo hadduu garto bal inuu isxasuusto oo laabto waa furantu wahiya ka sajdati tilaawati bay lamid tahay khaarij asalaa wuxuu leeyahay sidii oo kale takbiiratu ixraam lala imaanayo sujuud takbiir oo hoobasho lala imaanayo tashahudna male sujuudu tilaawadaas marka ee sujuudu shukrigaas haddii axaadiidteeda laisku geegeeyo waxay noqonaysaa axaadiid qawiya oo tusinaysa sujuudu shukri in la yska rabo koleyba kuwa ugu xooga badnaa waxaa ka mid ah midii kacb ibni maalig oo saxiixulbukhaari kusoo aroorto asagu markii toobadii loogu bishaareeyey uu sujuuday laakiin kaasoo kale wuxuu noqon karaa mawquuf buu noqon karaa kuwa nebiga kasoo arooray sal allahu caleyh wasalam haddii duruqdooda laisku geeyo qowlbay noqon karaa wa tabdulu salaatu salaadu waa burtaa bificlihaa falideeda sujuudu shukri salaada dhexdeeda lagulama yimaado banaanka lagula yimaado hadii salaada dhexdeeda lagu yimaado wax salaadii ka baxsan oo khaarija wey laakiin tilaawadu waxay ka dhalatay salaaday ka dhalatay walow khadaca hadduu khuduuco iska khushuuco fataqaraba lilaahi alla ugu dhowaado bisajdatin hal sujuudoo munfaridatin kale oo salaad kale aan la jirin bilaa sababin sabablaan xaruma xaaraamo suu u joogu rabbiga cabsigiis baa kusoo dhacday waxaa la rabay inuu kacoo tukado salaad la yimaada hal sujuudu dhagsi marka sujuuddaa sujuud la yaqaano maaha falaysat hiya sujuudu shukri walaa sujuudu tilaawa walaa sujuudu salaa wax ay tahay lama yaqaan waa shay aan la aqoon sidoo kale rukuucdii oo kale waa sidoo kale meeshaas fuqahada waxay aada uga taabtaabtaan dadka oo la weyneynahayo marka la salaamahayo iyo meelahaas waa taataabtaanoo qofku inuu xaddu sujuud ama xaddu rukuuc ama meelaha noocaasa gaaro waxbay ka taataabtaan meeshaas waxukmu sujuudi tilaawati xukmu salaati nafli sujuudu tilaawada xukunkeedu waa salaada sunnadah oo kale fi lqibla waa in qiblada loola jeestaa wadahaara in dahaara la qabo wasataara in cawra asturanta salaadii sunnada ahayd oo kale ayay la mid tahay salaada sunnadah oo kale u dhiganta oo salaada sunnada wixii laga rabay qiblada in loola jeesto in dahaara la qabo in cawra la asturo shuruudda waa la qabtaa weli wallahu subxaana wacala العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة صلاة أنت ذيك الأول لسه حلوه في الجماعة ها وإيمانها أيام إيش الله حد الدنيا hiya jamaacadii fardu kifaayatin wey fii xaqi rijaali ragga xaqiisa xukunkeeda fuqahadu waa ku kala tegsan yihiin fuqahada shaaficiyada raajix waxay ka dhigahayaan inay tahay fardu kifaaya xanafiyadana waxaan malanaya sidoo kale inay yihiin maalikiyada ayaga sunnaba ay ka dhigahayaan culamaha xanaabila waxay yidhahdeen ayaga waxa way fardu cayn markaa fiirisi nusuusta meesha ku imaanaysana waxaa moodaa inay xaggooda u dhowda sida loogu adkeeyey iyo qowlkii maaha cabdullaahi bn mascuud uu leeyahay walaqad ra'aytuna maa yatakhallafu minha ilaa munaafiqun macluumu nifaaq marka xadiidkaasoo kale fiirisidii in dhinaca xanaabilada u dhow yahay baa noodeysaa adilada laakiin culimmadan shaaficiyada waxay fiirinayaan salaatu ljamaacati afdalu min salaati lfadi bisabcin wa cishriina daraja waxay leeyihiin laba shay oo midna uu waxaan fadiilo lahayn bu uu yahay oo dembi yahay oo keligiis nin meel iskaga tukaday iyo shay uu fadiilo leh labadooda in laysbarbar dhigo ma imaan karteen haddaysan ahayn qofka wax u bannaan hiya fardu kifaayatin fii xaqi rijaal raggii xaqoodii almuqiimiina ku nagaa filmaktuubaat muqiimiina deganaa rijaashii haweenkii baa ku baxay muqiimiintii musaafiriintii ayaga farad kuma aha buu leeyahay filmaktuubaati salaadihii la farad yeelo alkhamsi shanta aha salaadaha kale farad ma aha almu'adiyaati la gudanahayey midii qadaaha waa hore ka tagtayna jamaacadeedu farad maahan uu leeyahay inkastoo nabiga sal allahu calayh wasalam salaadii laga hurday oo salaatu subxi markii laga hurday jamcii lagu tukan jiray sidii loo tukan jiray waxba lagama dhimin waxba lagama dhimin marka fardu kifaayo weeye haddii la yidhaha muxuu noqonahayaa bacdigii la yimaado maahana bacdiga kale dembi looma haysto saasay soo baxaysa hadda haddii meel beledkaas dhan afar qof iyo shan qof iyo xoogaa yara tukadaan see noqonay marka wuxuu yidhi bixayu yadharu shicaaru waa inuu shicaarku muuqdaa jamaacada waa inay muuqataa haddii beledkii jamaacadii ka muuqato oo dadkii u socdayo dadkii ka imaanahaya ee daahir beledka uu ka yahay markaasay fardu kifaayadii dhacaysaa uu leeyahay haddii cadad yar oo aan shicaarka muujin karaynin uu شعارك أن موجين كريني هدي أو تكدو فرضك فايدة كل عمس وتصن للنساء وللمسافرين هوانك والله سنية هي مسافرين وهوان هدي جمع يهين يلجوغان إني تكدان مسافرين تي هدي جمع يهين وللمقضية سلاة قضاء خلف مثلها مثلkeed gadaalkiisa oo haddii salaatu subax awal ay ka tagto salaatu subax kale la tukanahayo in uu ku jamacaysta ninkii salaatu subax qadaa tukanahaya inuu ku jamacaysto waa waa la sunneeyaa bulee laakiin hadday salaaduhu kala duwan yihiin laa khalfa mu'addaatin salaadii addaha ahayd oo la gudanahaya oo salaadii salaad subax baa awal ka tagtay hadda salaad subax baa loo istaagay salaada subax inuu tan wax ka tukadaa la rabaa maahan mid kaloo hore lasoo qaday midda hadda joogtay saaxibatul waqti ayuu wax ka tukana wa maqdiyatin kayriha salaad kaloo la qadaynahayo oo haddii salaatii subax tahay oo salaatu duhur ee nin tukanahayo uu yimaado nadmigoodii baa kala wareerahayo iskhilaafahaya marka sunno ma aha وهي صلاة وهي جماعة صلاة الجماعة دي في الجمعة جمعة فرض عين فرض عين هذه صلاة الجمعة تاعي هو فرض عين قف والبا ولا غربا نين كستو او شروطا لما يستفتيبا ولا غربا وآكد الجماعات جماعين كمد هو أبك فرض عين كاس دوحة لو قرنايا صلاة الجمعة صلاة ومفروضات كه waxaa la iskaga tukan jiray masaajid alaxyaa ama cashaa'ir xaafad walba masjidkeeda iskaga tukan jirta laakiin maanta jumcaha xataa magaalada xaafadaha ka baxsanaa ayaa laga imaan jiray waa laga imaan jiray marka jumcada jamaacadeedu waxa wey fardu cayn waaakadu ljamaacaati kuwa ugu sii adayga badana asubx subxiyu uma alcishaau cishihiyu waqtiyaasha oo qofku u dhow yahay inuu ka tago uma alcasru casarkiiwu kuwaasa ugu sii adag وأقلها إمام ومأموم جماعة وحاوير إمام ومأموم ليش أسمرك حديثك إيه اثنان فما فوقهما جماعة حديثك كجرة أسرع حديث وحا كجرة سنهان ضعف كجرة لكن وحا كديقة هي مالك بن حوير النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إنك رعمت بن وير مركز وحيري إذا حضرت الصلاة فأدنا waliyummakuma akbarukuma laba nin keligood wey imaamha idiin noqda kiini weyn marka laba nin ayaa tukatay xadiidkaas maalik bn xuweyrat oo kale waa tukanaya waa tusinaya laba qof hadday yihiin labadoodina isku daydaan wahiya lirijaali raggii fi lmasaajidi masaajidi afdalu mid fadli badan wey meel oo jamaca ay ku tukanahayaan aan masjid ahayn oo jamac ay ku tukanahayaan masaajidaa ka fadli badan inkastoo fardu kifaayada ku dhici karto haddii jamac weyn meel la iskugu yimaado lagu tukado haddana masjidka ka fadli badan wa akharuhaa jamaacatan masaajidda kii ugu jamac badan baa afdalu fadli badan masjidka jamaca weyn iyo masjidka jamaca yar midka jamaca weyn baa fadli badan laakiin waa haddaan gadaal wuxuu ka keeni doonaa in marka qaarkood ay noqon imaan yahay masjidun masjidoo qaliilu ljamci jamciisu yaryahay فالبعيد الكثير الجمع كم فوق او جمعي سبدنها اولا اولا نما بدن اسي اكتيسا waxaa ku yaala mid jamci isu yar yahay mid jamci isu weyn yahay fogna waajira kaasa awlaysan buuri illa an yakuna imaamuhu mubtadi'a imaamku inuu mubtadic yahay ma imaamkiisu hadduu mubtadic yahay masjidkaas weyn oo dadka jamca badan ku tukanahayo midkan yarka ahaa ka fadli badan buuri mubtadicaas haddee salaadii lala tukadayna cumaan ibni cafaan radiallahu canhu waa kii isaga oo xisaar ku jira ayaanan u yimid wuxuu yidhi yusallii lanaa imaamu fitna haddee imaamkii dadka imaamka u ahaa nama tujiyo maxsuur weeye imaam kaleana tujina markaasuu wuxuu yidhi asalaatu afdalu maa yacmalu nnaasu fain axsanuu faaxsin macahum wain asaa-uu fajtanib isaato fajtanib isaato had markay xumaan falahayaana ka fogow markii salaaduna waxa ugu fiican weye salaada iska aw faasiqan faasiq hadduu yahay imaamkiibaa faasiq noqday marka meeshaas waxaa muhiima in la fahmo masjidka marka ugu horeyso imaam loo sameynaya imaamka waxaa rabaa dadka ninka ugu fiican in laga dhigo laakiin haddii ninka laga dhigay uu markaas uu noqdo ama mubtadic ama faasiq haddii la yidhaha meesha ha laga dhaqaajiyo fidnada ka abuurmaysa carada ka badanaysa fidnadaas marka la taxamuli maaye haddii masjid ka fiican la arkana masjidkaas la tegay haddii kalena waa waa la iskala tukan jamaaca la-aan la dhici maayo aw laa yactaqidu hadduusan caqiideynayn bacd alarkaani arkaanta bacdiga ninkan oo ma'muumka madhabtiisa waxyaalaha asaga uu waajibka u yaqaano iyo ninkaasaa wax ku kala duwan oo bacd alarkaani oo kale waxaa ka mid ah maalan ninkii basmaladu inay ka mid tahay aan aan malaynayn iyo shaaficiyadu ayagu waxay leeyihiin faatixadii aayad ka mida meeshaas marka aragti kala duwanaan baa jirta aragtidao kala duwanaantaas jirta haddana waa lala tukana marka wuxuu leeyahay hadduu jiro nin wax walba isku waafaqsantihiin baa ka fiicnaan laha aw bitacdiili aw yatacadalu bidahaabihi tegitaankiisa waxaa ku cadilmahaya ila albaciidi kan fog uu aadahayo jamaacatu masjid ljawaari midkii dariska ahaa jamaacadiisa famasjid ljawaari owlaa masjidka dariska intaasoo dhan fiican hadduu imaamkiisu midka weyn mubtadic yahay hadduu faasiq yahay haddii arkaanta qaarkood uusan caqiidaynayn haddii midkan yarkaa hebel hadduu tago jamaacadii oo dhan waa tegaysa jamaacadii baa cadilmaysa mar hadday jamaacadii cadilmayso marka midka yarkaa uu ku tukanahayaa dariskiisa si oo masjidkii jamaacadiisii ay u socoto wlnisaai wljamaacatu lilnisaai fii buyuutihina guryahooda inay ku tukadaan baa afdalu fadli badan intii kooxdii gurigaa wada joogtaa inay guriga ku tukadaan inay masjidka aadaan gurigaa u fadli badan wayukrahu xuduuru lmasjidi masjidkiisu xaadiridiisa waa la kahdaa limushtahaatin naagtii la ishtahaynahayay ow shaabatintii dhallinyarada xadiidkiina hadda waa ku jirtay laa tamnacuu ida istacdanakum nisaaukum bileyli fa'danuu lahun fuqahadan shaaficiyada waxay fiirsheen waxay yidhaaheen middaa shaabada fidna laga cabsadaa marka qowlkii caaishay ayay fiiriyeen waxay yidhaaheen haweenku maanta waxay sameynahayeen hadduu nebigu arki lahaa waa u diidi lahaa masjidka meeshaasay ka fiiriyeen marka waxay yidhaheen midii shaabad ahayd inay tagto maaha laa kayrihimaa keyrkood maya oo mid aan mushtahaad ahayn oo aan la ishtahaynayn ama shaabba aan ahayn cinda amni lfitna laakiin haddee kuwaas oo layii masjidka u idno oo dhan giddooda inay cajaa'is wada yihiin wax hadda lagu caddeeyo mara masaladu un waxay ku xiran tahay in la fiirsho wixii fidnaahoo meesha ka soo xasilahay in la fiirsho hadda fidnadaasna jamaacada la aadahayay fidnada fidnada culus haweenkana ayaga jamaaco lagama rabo marmarka qaarkood salaad sunnaan yahayn barka u guurayna salaad marka dhibka ka imaan kara iyo iskuma dhigma marka inay gurigooda iskaga tukadaan saasa u rabo wa tasqudu ljamaacatu jamaacadii waa dhacdaa bilcudri cudur bay ku dhacdaa kama darin roobkii roobkii hadda markii uu da-ay mu-adinkii baa lagu amray dadka guryahooda inay iskaga tukadaan salluu fii rixaalikum idhaah roob baa yimid aw saljin barafkii yabullu thow yabullu thowba marada qoyne baraf baa soo dhaca haddii baraf soo dhacahayana roobkii waaba kasii culusiya aw xalin dhiiqo dhulkii oo dhan dhiiqo weeye meel la maro lama hayo aw riixin bileyli dabayl waxaa dhacaysa aan la socon karin oo dadka aysan socon karin aw xarin kulayl zaa'ida oo dadka khushuuciba ka dhumina aw bardin shadiideyn xariga iyo bardiga labadoodu inay daran yihiin buushadi xariga bardi marna la waayi mahaye laakiin kuwa shadiid waa xadka bax aw xuduuri acaamin cuntadiisu xaadirije marka intaan xariga iyo bardiga iyo waxalka iyo waxalku waaba ku jiraan umalanahaya cabdulahi bni cumar inaad dhoobada lugaha soo gashataan baan diidahayay waaba ku jiray hadalkiisii laakiin waxyaalahan kale roobkii baa lagu qiyaasa haddii roobba loo diiday wixii roobkaas ka dhib badan iyaguna waa kasii koray ee roobkiiba haddii cudurdaar looga dhigay ow cuduuri acaamin cunto soo xaadirideed ninkaani maantuu soomanaa maqribkii baa la keenay cuntadii baa hortaalla marka cuntadii ayuu bilaabhayaa markii uu ka baahi beelo oo cuntada kulaylka uu kululyahay uu ka jabo kabacay jamaacada intuu ka gaaro markaas laakiin haddaan cuntaba meesha aysan oolin jamaacadu waa tukana xuduuri acaam cuntadii waa la keenay waa la sugahayaa iyo arrimaha noocaas lagama aw sharaabin ama sharaaboo yatuuqu ilayhi uu jecelyahay cuntada iyo sharaabku wax uu jecel yahay wey naftiibaa ku xiranoo waxaa laga cabsanayaa salaada markuu galo jamaacada inuu qalbiga kuwii ay ku wareegahayaan laakiin nin oo cunto la keeno cuntadaas wax baahiya aan u qabin oo culays badan aysan ku haynoo jamaacadu iska aada aw mudaafacati xadain xada buu reebreeba kaadi ama saxaaro ama waxbaa celcelina marka mudaafaca waxbuu dareemahaya maahane waxbuu celcelina marka intuu nafsi naf buu cabsana naftiisii buu cabsanayaa meesha masjidka loo aadayo hadduu aado dhex baa waxaa fadhiya wax dhibhay ama dugaag ama sida hadda meelaha qaarkood ka dhacdo kuwa xaaraamiyadaah ay fadhiyaan oo kale meeshii haddii ay naftiisa ugu cabsanahayo isagana jamaacadii waa loo cudurdaara aw maalin maal buu u cabsana maalkaas uu u cabsanahayo waardiyo weeyo xoolahan uu waardiyeynahayaa isagii nafsadiisii aaba xoolo meesha u yaallaan hadduu ka tago xoolihii waa laga xadahayaa ayadana cudurdaar buu helay xataa waxay ku daraan fuqahada ninka oo rootiga furunka geliyey oo hadduu jamaacada aado intii uu sii maqan yahu basa meeshiina waa geliyey marka qalbigiisu inta badan wuxuu ka fakerahayaa rootigii uu ka fakeraya inta badan meeshana waxaa laga rabaa khushuuc ayaa laga rabaa aw maradin ama xanuun xanuun baa haye u diiday inuu jamaacadii tago aw tamriidi man yakhaafu diyaacahu tamriid waxa weye wuxuu u adeegahayaa qof jirano yakhaafu uu ka cabsanayo diyaacahu dhimidiis qofkan wax kale u adeega ma leh marka haddii uu ka tago inuu daayic noqdo ka baqa aw ya'nasu bihi amase isagu u heshana qofkaani waa jiran yahay markuu hebel u yimaado xoogaa fudayd buu helay aw xuduuri mowti qariibin mid qaraabadiisa ahaa dhimasha kusoo xaadirtay xuduuri mowti qariibin qariibkii dhimashadiisii soo xaadiradeedii ninkiibaa sakaraad ku jira marka asagii aw sadiiqin ama saaxiibkii qofkaas marka isku toostoosiskiisii waxyaalaha noocaasoo kale ah uu sugahayaa markaasna asagana jamaacadii cudurdaar buu helay aw fawti rufqatin dadkii rafiiqa la ahaa tegitaankooda tarxalo guuraysa hadduu jamaacada aado safar baa loo baxayo jamaacadii ragbigii waa ka tegahayaa waa la dhaafahayaa marka hadhow sida keligiis buu soo dhaca ninkaasi marka qalbi uma hayo uu jamaaco ku tukado qalbi uma hayo qalbigiisu wuxuu ku xiran yahay dadkii safarkaa ow akli dii raa'ixatin mid ur u saaxiiba cunidiis kariihatin la dhibsado basashii iyo tuuntii iyo waxyaalaha noocaasoo kale haddii uu cunay uusan iskana goyn karin masjidkii inuu tago jamaacadii taga looma ogolo dadkii kale ayuu jamaacadii jamaacadii ayuu dhiba cunitaanka marka hore haddee inuu waktiga salaada kusoo aadsado lagama rabo waa ka dhowrsana laakiin haddii dani ku khasabto inuu waxaas cuno ay ku khasabto oo waktigiina ku yimaado markaas wey aw mulaasamati qariimihi qariimkiisii qabsashadiisii wahuwa mucsirun xaaluy ninbaa deyn ku leh ninka deynka kuleh isagu waxba ma hayo hadduusan waxaynna hadee waxa laga rabay wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysaraw intuu xoolo helo in la sugay ah ninkan oo deynka kule qaanuun celinaya ma jiro waa iska qabsanahayaa ma waa xabisahayaa ma waxbuu ku samaynahayaa wax qaanuunu celinaya ma jiro sharci ahaanna ninkii hadda in la xirto looguma laha ninkiibaa marka masjidka joogo qabsanayo wahuwa mucsir baa leeyahy hadduu xoolo qabo hadee inuu xoolahanba iska bixiyaa waajibkiisii weeye inuu iska bixiyaa laga rabo intaas marka wuxuu ka dhigay acdaadtii ayuu ka dhigay wa shuruudu ljamaacati jamaacada shardiyaasheedii an yanwiya alma'muumu ma'muumku inuu niyeysto weeye aliqtidaaca dayasho dayasho ninka imaamka aho meesha haddii uu imaamkaas uu salaada tujinahayo inuu ku dayda niyeysto waa ku filan tahay magaciisa inuu sheegaa shardi ma inuu magaciisa sheegaa shardi ma laakiin waxaa rabaa inuu qof u calaamaysan yahay qof laba nin baa meesha isla taagan labadooda mid imaama iyo mid kale lama kala yaqaan allahu akbar inuu iska yidhaahdo dee labadooda wax imaama loo yaqaan labadii nin waa is ag taagan yihi midna xaggu taagan yahi midna xagga labadoodaas uusan kala cayinan hadduu midkood iskaga iskaga daydo mid mubham ma u soconayso maxaa la yuu raaci doonaa wey yuu raaci doona fa in ahmalahu hadduu dhaafo niyadii in caqadad waxay u guntamaysaa furaadaa kale keli salaadiisu nin keligiis tukanayo hadduusan imaamka inuu ku daydo niyeysan salaadiisu keligiisu hay hadday keligiis noqoto iyo hadduu imaamkii imaam u noqdo labadooda maxay ku kala duwan yihin fain taabaca hadduu raaco bilaa niyati niya la-aan badalat salaatuhu salaadiisiibaa buraysa in intadara hadduu sugto afcaalahu afcaashiisa intidaaran dawiilan sugasho dheh ninkan salaadiisii jamaacadanuu gelahaya waa camal camalkuna niyuu u baahan yahay imaamkiigu inuu ku daydo ma niyeysan haddana imaamkiigu suga suuraddii intuu akrinayo waa sugahayaa intuu rukuucda ku jiro waa sugahayaa sugitaanka salaaddii waxay ku xihan tahay nin aan imaam u ahayn ayay salaada ku xihanta ninku inuu imaam u yahay iyo inuu asagoo keligiisa iska socdo midoodu fain qalla hadduu intidaarkii yaraado wax yar aw ittafaqa ama waaba isku soo aadeen isku maray rukuuceen isku mar bay kacayeen fala ka buri mayso oo waxaas yarkaa hina waxa weeye waa wax yar oo aan salaadii ka muuqan karayn hadday itifaaq labadooda isku soo waafaqeen haddee ninba salaadiisuu tukanahayaaye wax isku xirani ma jiraan walow iqtadaa hadduu ku daydo bima'muumin ma'muum uu ku daydo xaala iqtidaa'ihi dayashadiisa xaalkeeda badalad salaatuhu salaadiisa waa buraysa nin ma'muuma hadduu ku daydo asagoo weli ma'muumnimadii ku jira salaadiisu waa buraysa waxaan u malaynayaa kaas inay tahay imaam shacbi oo kale wuxuu oran jiray suuragal weeye bukhaari xataa in waxooga u lahday bay u eg tahay oo ay fiiriyeen xadiidkii dhimashada nebiga sala allahu calayh wasalam ya'tamu abuu bakrin binnabiyi sala allahu calayh wasalam waya'tamu nnaasu biabii bakrin xadiidkaas inay fiiriyeen bukhaari xataa u dabcay laakiin aktar ulculamaa sida ay ku tageen waxa weye nin ma'muumuhu ma'muumnimo ku jira isagiiaaba taabicoo ciddaba joogo khiyaarba aan lahayn nin kale kusii dayanma waliyanwil imaamu imaamkuna ha niyeysto alimaamata imaamnimadii meeshaas ma'muum iyo imaam wey ma'muumka shardi waxa u inuu imaamnimada inuu niyeysto ninkaas inuu imaamu yahay iqtidaa inuu ku dayda inuu niyeysto haddii kale kuma dayan karo ama imaamkii isaguna ha niyeysto imaamnimo fain ahmalahu hadduu dhaafo in caqadad furaadaa kelinimay u guntamaysa wasaxa aliqtidaau bihi in lagu daydaana waa ansaxaysa wafaata waxaa ka dhumahaya hawaabu ljamaacati jamaacada hawaabkeedii waa ka tegay imaamkii inuu dadka imaamu yahay maba niyeysa keligiisuu iska gashay salaada dad baa iskaga soo dayday dadkan ayaga jamaca waa u socotaa laakiin asaga jamaacada wuxuu ku heli lahaa niya ahayd niyadii mahay ninkaas niyadii baa ka maqan awaabu jamaacati baa ka dhumaysu laakiin salaadiisa dhibaato kuma hayso isagoo cid uu taabicu yahay ma jirte isaga waa socda wayushtaradu niyat limaamati fi ljumca salaada jumcada inuu imaamnimo niyeystaa waa shardi maxaa yeele salaatu ljumca hadduusan imaamnimo niyeysan munfaridnimo munfaridnimo ayadu kuma socon karto jamc bay ku socota salaat ljamaca ninka ma'muumka iyo ninka imaamka nin walba waa inuu jamc ku jiro wayundabu liqaasidi ljamaacati waxaa loo sunneeyaa ninka jamaacada u qasdahayo masjidka usii socdo almashyu inuu socdo bisakiinatin aalyar inuu socdo sidii nabiga sal allahu calayh wasalam nimankii uu gurdamahayo oo ordahayay uu canaanto uu yidhi wixii aad gaartaana la tukada wixii kalena soo qadaya famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum waliyuxaafid hawa ha ilaaliyo calaa idraaki fadiilati takbiirati lixraami takbiiratu ixraamka fadiiladeeda inuu haleelo takbiiratu ixraamka allahu akbar imaamku uu yidhaha allahu akbar uu ka daba yidhahda waa fadiilo jamaacadii waa la bilowday wayaxsulu wuxuu fadligaas kusoo xasilaa bian yashtaqila inuu isku shuqliyo bitaxarumi xarmasho caqiba taxarumi limaami imaamka xarmashadiisa ciribteeda markuu imaamku allahu akbar yidhaahdo ayuu asagana niyadiisii wixii xaadirsanaya allahu akbar le imaamka laakiin inuu markuu allahu akbarti dhexda jooga isagoo allahu akbar ka daba yidhaahdo salaadiiba ugu socon mayso faidaa kabara fakabiru waa ka xadiidka ku jira takbiirtiisa markuu dhammaysto kabacdaa laga daba takbiirsana walow dakala fii naflin sunna hadduu gudagalo oo fou qiimat iljamaacatu jamaacadii la aqimo atamahu waa dhammaystirtaa in lam yaksha hadduusan ka cabsanayn fawaata aljamaacati jamaacada inay tagto nabiga sal allahu calay wasalam waa ka soo maray nin tukanahaya labadii rabcoo subax ka horreysay nin tukanahay u labada rabco keebaa xisaabsatay labada salaadood salaadii jamac markiis la caqimay isagii tukanayuu soo maray markaasuu labada teebaa xisaabsatay marka xadiidkaasi siduu u muuqdo waxa weeye in haddii ninkaan salaada la aqiman inuu ka baxa fuqahada laakiin in badan bay masaladaas calaanjiyeeno sida arkaysa fuqahadan hadda shaaficiyadoo kale waxay ku tageen salaada ka bixi mahaye waa dhammaystirana kulleyba aqwaal culummo horena waxbay ictimaadayan walow dakala fii naflin fauqiimati salaatu salaadii la aqimo atamahu waa dhammaystirhayaa in lam yaksha hadduusan ka cabsanayn fawaata aljamaaca wailaa hadduu jamaacada ka tegitaankeeda ka cabsadana qadacahu waa goyna jamaacadu iyadu farad bay ahayd fardu kifaayaba hadda ha kasoo dhigee farad bay ahayd sunnadaanna waa sunno marka sunnada waa goynahayaayo faradkan ayuu ka qaybgalay walow dakala hadduu galo filfardi farad hadduu galo munfaridan asagoo keligiis salaadii faradka ahayd masjidkii buu yimid duhur buu niyeystay isagoo duhurkii ku jira fa uqiimat iljamaacatu jamaacadii baa la aqimay nudiba qalbuhu naflan sunno inuu u bedelo ayaa loo sunneeya ragcatayni laba ragco uma yaqtadii jamaacadii buu ku dayana salaadan sunna ha u bedelo laba ragca ha ku dhammaystiro jamaacadii ha ku daydo fain lam yafcal marka ma yeelin ma bedelin wana waa wuxuu niyeystay aliqtidaaa inuu ku daydo fii ahnaai salaat saxa waa ku rahabi wax daruuraha hadda asaga haystaa ma jiro ninkan salaadii jamaacada isagoo ku jiray oo salaadii ku jiray salaadii faradkaa isagoo ku jiray dhexdeeda joogay ayaa jamaacadii hortiisa ka samaysan jamaacadaas hadday hortiisa ku samaysantay waxaa u suuragal uu leeyahay in uu jamaacada imaamka inuu la tukada niyeysto asagoo salaadii dhexdeeda ku jira laakiin wax daruuraha hadda ku khasbaa ma jiraana waa karaahiye walazimahu lmutaabacatu inuu raacaana laazim bay ku tahay imaamkaas meeshaas marka marka ay masaladaas ka hadlahayaan waxay fiiriyaan nebiga sala allahu calayh wasalam markuu aaday bani camr ibni cawf oo soo kale maslaxaynahayay oo abubakar salaadii uu galay oo nebiga sala allahu calayh wasalam uu yimid abubakar safka dambuu galay nebiguna ku dayday sala allahu calayh wasalam abubakarna salaadu dhexday u joogtaa abubakar salaadiisu dhexday u joogtaa salaadii awal ku jiray salaadiina kama bixine nebiga sal allahu calay wasalam markuu galay meesha imaamka uu tegay isagana nebigii ku dayday sal allahu calay wasalam meeshaas marka salaadiisiioo dhexda joogtay ayuu ku dayday nebiga sal allahu calay wasalam meeshaasay ka fiiriyaan oo waxay yidhaahdaan waa suuragal laakiin mar haddaan wax daruuraha keenay bay la arga taasoo kale daruuraa keentay danbaa keentay in salaadu sidii hore usoo socotay la bedelo imaamkii raatibkaabaa yimi marka markii aan wax dhibaataha keenhaya aan la arago ninka asaga hortiisa una ay taallo in uu salaada la bilaabo iyo in kale ay hortiisa taalo waa karaahiyaya oo lazima lmutaabaca sidii salaada caadiga u ahaan jirta oo imaamka lala soo bilaabo oo salaadaada bilowgeeda imaamka lala bilowdo ayay khilaafsantahay karaahada halkaasay ka fiirshay markaa de nin awal salaad ku jiray iyo nin hadda salaad galay salaadoodu mar walba inay isku go-antaho isku nadaamsan tahay wax ee, ku- ee, nina ma keeni waxaa laga yaabaa salaaddu awalba duhur bay ahayd ninkaani hal rag cusub soo tukaday ninkaanu ku dayday ninkii isaga saddex baa u dhiman kii afar baa u dhiman waxba iskhilaaf baa meesha ka imaan kara marka iskhilaafkaa sidii lagu daaweyn lahaa buu galay fa in tammat hadday dhammaystiranto salaatu lmuqtadi kii didanyahay salaadiisa ninkaan awal buu hore ragcadu soo tukado jamaacadii hadday samaysanto hadduu ku dayday salaadiisi waa dhammaan salaadii duhurka isaga hal ragcu hore u tukaday markuu saddex tukaday salaadiisii waa dhammaatay dadkii kalena weli salaadoodii waa sii socota sidee buu yeelay fain tamat salaatu lmuqtadi awalan marka hore hadday dhammaystiranto intadara huwa intadara waa sugtaa fi tashahud atixiyaad tashahudkuu iska fariisanaya kani salaadiisa markuu soo dhammaysto suga aw salam ama waa iska salaamaysanaya intuu faaruq oo ka- ka goostu iska salaamaysan walow axrama maca alimaami imaamka hadduu la xarmo uma akhraja nafsahu naftiisa uu ka bixiyo min aljamaacati wa atama uu dhammaystirto munfaridan isagoo keligiisa jaaza waa bannaan tahay laakiin yukrahu waa la kahdaa bilaa cudrin cudur la-aan haddaan cudur jirin karaahiyo wey laakiin waa salaada waxba u dhibi mayso meeshaas marka wuxuu fiirinahayaa eh, mucaad ibnu jabal ninkii eh, ka goostay eh, salaada ka goostay oo iska tukaday oo salaaddii dhammaystirtay ninkaas oo nebigana sal allahu calayh wasalam mucaad salaadii buu dheereeyey markii hadhowtadii uu ugu ashtukooday yidhi afataanu anta afataanu yaa mucaad uu yidhi meeshaasay marka fiilinahayaanoo haddii jamaacada uu ku jiray uu cudur u yimaado oo ku jiri kari waayo marka in uu ka goosto salaada gaar u dhammaysta inay suurogalo walow axrama hadduu xarmado maca alimaami uma akhraja nafsahu min aljamaacati uu ka bixiyo wa atama uu dhammaystiro munfaridan xaaluya keligiis jaaza waa bannaanta laakiin yukrahu bilaa cudrin haddaan cudur jirin karaahiyow salaadaas uu ka goosana walow wajada alimaama imaamkii hadduu helo raakican isagoo rukuucsan axrama waa xarmadaa muntasiban isagoo taagan lama rabo allahu akbarta inuu hoos usii yidhaahdee allahu akbartu qiyaam bay iska lahayd qiyaamkiibu allahu akbar ku leey uma kabara lirukuuci rukuucdiibuu u takbiirsana hadda kabacdi rukuucdiibuu aaday fain waqaca hadduu dhaco bacdu takbiirati lixraami takbiiratu ixraamka qaarkood fii kayri lqiyaami istaag waxaan ahayn lam tancaqid salaaduu ma guntamayso salaadba meesha kamaba guntamin maxaa yeelay eh, takbiiratu lixraam salaad farada istaag inay ku dhacdeel fain wasala hadduu gaaray ilaa xaddi rukuuci rukuucda xadkeedii almujzi'i gudahi intuu jilbaha gaari karo hadduu intaasoo kale gaaray wadma'anna uu xasilay qabla rafci limaami imaamku intuusan kan kor noqon can xaddi rukuuci rukuucda xadkeedii almujzi'i gudahay xasalat lahu ragcatu ragcadu waa u xasilaysa ninkan imaamkii rukuucsan buu tagay allahu akbar buu yidhi istaaggii ku yidhi waa rukuucay imaamkii rukuucsan buu gaaray xaddul ijzaa buu gaaray ee intii jilbaha gacanta ay saari ee gaari karto imaamkiina intaasuu ku xasilayoo kama bixin xaddu rukuuc kama bixin intuu ninkaani ka xasilahay oo dumaniinadiisii ay xasilaysa imaamkii xaddu rukuuc kama bixin marka ragcadaas waa u sax xaddu rukuuc kama bixin maxaa laga wadaa imaamku waxaa suuragala aada intuu hoos ugu fooraray inuu hadda wax yar madaxa soo qaado oo uusan xaddu rukuuciina ka bixin weli imaamku xaddu rukuucuu ku jiro weli imaamkii xaddu rukuuc intuu jilbaha haystaba weli xaddu rukuuc buu ku jiraa laakiin markuu meesha ka kaco wixii ka dambeeya ee dumaniina uma u ansaxayso Ee, waxaa la rabaa inuu ee, rukuucdii ku xasilo imaamku intuu xaddu rukuuc ku jiro fain shaka hadduu shakiyo hal rafaca alimaamu imaamkii ma kor noqday can xad- can ilxaddi ilmujzi xadkii gudahay qabla wusuulihi intuusan gaarin ila alxaddi ilmujzi xadkii u gudi lahaa lam yudrika lelim wuxuu is yidhi eh, intaadan aduu jilbihii gaarin eh, intaa intaadan aduu eh, aada ku xasilin oo xadkii lagaa rabay aadan joogin imaamkii ma soo kor noqday mise duma'niinadii waa waa la joogtay imaamkii shakigaasaa galay ilaa waxaa la rabay imaamkii oo rukuuc ku jira inuu asagu eh, duma'niino helo marka duma'niinadii ma helin mise ma heshay mise ma helin shakigaasaa ku jira ragcadaas loo xisaabi maayo aw bacdahu bacda rukuuc buu soo haleela mise bacda rafci limaami can xadi rukuuc imaamkii markii mise wuxuu ow bacdahu waxay la socotaa هل رفع الإمام عن الحد المجزي قبل وصوله إلى الحد المجزي أو بعده ma markii meeshii aa ku xasisho xadul mujzi ma ku gaartay oo marka imaamkii ma ku xasilay mise ka hor buu ka soo kaca mise bacda alwusuul ilaa xad almujzi ayaa imaamkii soo kor noqday macnaha waxaa rukuucdii ma ku haleeshay imaamkii maku ma ku xasishay oo markaas kabacda imaamku soo kacay waa bacdahooda dambe mise intii aadan xadkaa gaarin oo dumaaniintii waa imaamkii soo kacay shakigaasaa gal ow kaana rukuucu rukuucu wuxuuba ahaa kayra maxsuubin lilimaami imaamka waama xisaabsana rukuucdan rukuucdan imaamku leeyin rukuuc xisaabsanba ma ka muxditin muxdidkii wey ninka dadka tujinaya xadad buu qabay salaadiisu salaadu xisaabsanba maaha imaamka marka waxba ma'muunka waxba ka xambaari maayo wakadaa man bihi najaasatun khafiya najaasaa ku taallayo salaadiiba inuu soo celiyaa laga rabaa salaaddu umaba xisaabsan ow rukuucin khaamisa ragco shanaad ninkaan waa sahwiyo ragco shanaad ayuu ku jiraa ninkaana u yimi oo ku soo haleelay waxaa caddaatay hadhowtay ragcadu ragcadii shanaad inay tahay ragcadaasi ragcada imaamka u xisaabsanba maahane ma'muumkana waxba ka xambaarin lam yudrik ma haleelahay mamuumkii waba ka ambaari maayo imaamkiiba uma xisaabsan imaamkii u xambaari lahaaba uma xisaabsano marka asagii waxba lagama xambaari wamataa adraka markuu soo gaaro alictidaala iyo famaa bacdahu wixii ka dambeeyey intaqala waa raac guurguuraa macahu maca alimaami mukabiran xaaluya mid takbiirsana waxaa soo gaaray mar haddii rukuucdiiba laga soo gudbo ictidaal la gaaray waxa dambeo imaamka uu la tukanaya asaga salaad u xisaabsanoo ragcahaan u xisaabsanaysa noqon mayso iyadoo aan u xisaabsanayn haddana imaamkiibu iskala socona allahu akbar buu yidhi allahu akbar buu leeyahay meeshii uu sujuudo subxaan allahi buu leeyahay mukabiran wayusabixu waa tasbiixsanaya wayatashahadu macahu waa la taxiyaadahaya fii kayri mowdicihi booskiisii meelaan ahay meel asaga aan atixiyaad ba ugu jirin ragcadii koobaad markuu tukaday imaamkii ba atixiyaad buu u fariistay waa iskale atixiyaad imaamku ku raacay mutaabaca wey taas intaas mutaabacadi walow adrakahu hadduu gaaro saajidan isagoo sujuudsa ow mutashahidan isagoo atixiyaada sajada waa sujuuda hadduu sujuud ku gaaray ow jalasa waa fariisana bilaa takbiirin takbiir la-aan asaga meeshaan meel takbiireed uma ah ma'muumka sujuuddii buu ku gaaray allaahu akbar wuu yidhi waa sujuud tashahud buu ku jiray allaahu akbar buu yidhi waa iskala fadhiisana meeshii asaga aan aysan ugu jirin takbiir aysan ugu jirin imaamkiina weli ma gaarinoo imaamuu raacayo daba joogo allahu akbar allahu akbar la leeyahayna ma joogo marka meesha asaga takbiir uguma jirto inkastoo ay jiraan bacdu fuqahaa oo yidhaahdaan salaada dikri la-aan la dhigi mahaye waa iska takbiirsanahaya laakiin hadda meeshaan meel asaga takbiir ugu jirto ma salaadiisa nafteedii oo socotaana ma jirto oo nin hadda rukuuc aaday oo rukuuc imaamkii ugu tegahay oo kale ma aha imaamkaa mutaabacadiisa u socdaa asaga wax u xisaabsani ma jiraan meeshii imaamna lama socdo imaamka markuu gaaro kabacdu raaci doona asaga takbiir meesha uguma jiro walow sallama alimaamu imaamkii hadduu salaamaysto wa huwa fii mowdici juluusin fadhi booskiis uu yahay juluusilmasbuuqi masbuuqi fadhigiisii booskiis uu yahay qaama waa istaaga mukabiran xaalu yahay mid takbiirsana meesha waxa weye imaamkii ninkaani masbuuq buu ahaa salaadu afar ragcay ahayd laba ragco ayuu ku soo gaaray laba ragco markuu ku soo gaaray atixiyaadkan uu tixiyaadahayaa isagaba salaadiisa nadmigeedii saxwi imaamkii asagiiba atixiyaadkan waa isku waafaqsany imaamkii assalaamu calaykum haddii uu yidhaahdo ninkan waxaa laga rabay inuu tashahudkaa istaago oo gacmaha kor u qaado allahu akbar yidhahdaa laga rabay marka hadda waa takbiirsana maxaa yeelay meeshaan meel asaga takbiir u lahayd fain lam yakun mawducahu booskiisii maaha falaa takbiira takbiir kuma jiro fain lam yakun mawducahooda waxa wey maalan hal ragca imaamka kusoo gaartay imaamkii hal ragca markii aa kusoo gaartay markii ragcadii aa la tukatay tashahud buu u fariistay hal takbiiruhu adiga lagaa raba wejigaa soo qaada allahu akbar baa soo tiri waa fariista imaamkii markuu salaadiisa dhammaysto meeshaan adiga takbiiri kuuguma jira hal takbiiraa kuugu jiray madaxaa soo qaadaysa allahu akbarti waa tiri laakiin haddii ay noqon lahayd tashahud adiga booskan kuu yahay takbiirtii hore aa soo qaaday allahu akbar waa kusoo fariisan tashahudka markaa dhammaysidna allahu akbar baa lagaa raba weliba gacmaha inaa ku dartaa lagaa raba laakiin hadda imaamkii meeshaan meel adiga takbiir kuugu jirtay tashahud kuugu jiray maaha imaamkiianaa la socotay halkii mar oo oo takbiirta lagaa rabayna fadhiga aa soo fadhiisataa ku tag marka waa iska kaca takbiir kuma jirto meesha waa inaad rakal imaam imaamka hadduu soo gaaro qabla an yusalima intuusan salaamaysan hadduu imaamka soo gaaro adraka waa haleelay fadiilat aljamaaca jamaacada fadligeedii waa haleelay ninkaan imaamkii oo fadhiya ayuu u yimid markuu allahu akbar ba yiri asna assalaamu calaykum buu hore ka yiri marka jamaacadii waa soo gaaray wamaa adrakahu wuxuu soo gaaray fa huwa awalu salaati salaadiisa awalkeedii imaamka waxaa ku soo gaartay adiga salaadaada bilowgeedii wamaa yatii bihi wuxuu la imaan doona bacda salaami alimaami fa huwa aakhiru salaatihi salaadiisa xaaqiqkeedii masalo wax badan ay fuqahadu ka murmaan oo ka hadlaan famaa adraktum fasaluu wamaa faatakum faqduu ayaa riwaayooyinka qaarkood ku jirta marka waxay yidhaha faqduu mar haddii la yidhi qaybta hore oo imaamkii uu la joogay intaas waxaa weeye waa imaam salaada dabaadigeeda intii horena waa soo qadayn qaar baa meeshaas ka baxay marka wuxuu leeyahay salaada wuxuu imaamka kusoo gaaray waa salaadiisa awalkeed wuxuu u dhimanoo salaamta ka dambeeyana waa salaada aakhirkeed fa yuciidu fiihi lqunuut ayuu kusoo celina ragcooyinka dambe qunuutka waa kusoo celina wayajibu mutaabacatu limaami imaamkii raabicidiisii baa waajiba fi lafcaali hadda shuruudii qudwada marka lagu jira haddii imaam ninkii uu ku dayanahayo shuruud baa laga rabaa shardiga ugu horeeya wuxuu soo sheegay niyo waa inuu niyo la yimaado shardiga labaad waxa weeye mutaabaca waa inuu raaca inuu daba joogo marka wuxuu yidhi wayajibu mutaabacatu limaami fi lafcaali afcaasha inuu ku raaca waajiba mutaabacadu marka sidee bay tahay meeshaas waxaa ku jirta waxa la yidhaahdo sabki ninkii imaamkii laga hormaro iyo takhalluf laga degdhacoo markuu raba iska soo rukuuc iyo muqaarana isaga imaamku inay isku kaban yihiin mar allaale markuu dhaqaaqaasna waa la jira iyo mutaabaca afar weeye wax meesha ku jira afartoodan hal mid aha laga raba sabqi lama rabo inuu ka hormaro takhallufna lama rabo intuu iska akhristo markuu raba iska yimaado na lama rabo muqaarano imaamka inuu saa ula xariiro mar allaale markuu dhaqaaqo asna la jirana lagama rabo waxaa laga rabaa waa mutaabaca mutaabacadiibu marka fasira waliyakun ha noqdo ibtidaau ficli ficilkiisu bilowgiisu mutaakhiran mid ka dambeeya can ibtidaaihi ibtidaai ficli limaami imaamka ficilkiisa bilowgiisa rukuuc haddii ay tahay imaamku markuu rukuucda bilaabaya la bilaabi mayside horta asagu ha galo mar allaale markuu jilbaha qabsado adiguna soo dhaqaaq wa mutaqadiman mid ka horeeyana ha noqdo calaa faraaqihi ka bixidiisa intuu rukuucda ka baxahayana sugi mayse marka ugu horeysana hore ka raaci mayse imaamku ha dhaqaaqo jilbaha ha qabsado markuu jilbaha qabsado markaas ka bacdi ayaa adiguna soo dhaqaaqaysa sugina mayse intuu ka soo baxa xadiidkii oo bara ibnu caazib aada buu bayaan ugu yahaan u malaynaya oran jiray nabiga sal allahu calay wasalam hadduu sujuudahayo nin dhabarka soo laabi jira nuguma jira xataa yaqaca saajid ilaa wejiga dhulka uu dhigo sujuuddii dadka kale waa taagtaagnaanaya nin dhabarka soo godaya ma jiro waa la taagnaanaya ilaa wejiga uu dhulka ka dhigo marka ficil walba imaamku ha la hormaro ma'muumkuna ha ka daba tago dhammaysti imaamku intuu ka baxaayana yuusa sugi mutaabacadu sidaas wey walyakun ha noqdo ibtidaau ficlihi ficli lma'muumi mutaakhiran mid ka dambeeya can ibtidaaihi ibtidaai ficli limaam wa mutaqadiman mid ka horeeyana ha noqdo calaa faraaqihi ka bixidiisa wa yutaabicuhu waa raacaa fi laqwaali aydan ilaa fi ta'miini aaminsigii maanu fa yuqaarinu fiihi markuu amiin yidhaahdo ayaa la aaminsanahayaayo malaa'igtu imaamkay la aaminsanahayaan ninkii waafaqaana waman waafaqa qowlu qowla almalaa'ikati qufira lahu maa taqadama min dembi walow qaaranahu hadduu la xiriirsado fii takbiirati alixraam takbiiratu ixraamka hadduu kula xiriirsado ow shakka uu shakiyo hal qaaranahu ma la xiriirsaday lam tancaqid ma guntamayso wuxuu leeyahay aqwaasha waa inuu imaamka ayadana uu ku raaca oo ka dambeeya hadduu ka dambeyn waayo hadday takbiiratu ixraam tahay salaaddii baaba buraysa imaamkii oo aan takbiirsan hadduu takbiirsado ninka uu ku salaadiiba weli salaaddii uma guntimin marka idaa kabara fakabiruu weeyo ha takbiirsado imaamku takbiirta ha dhammaystirto markaa kabacdi ma'muumkuna allahu akbar ha yira ee lama rabo inuu imaamkii allahu weli kusii jiro asna allahu ka daba bilaabo lama rabo takbiiratu ixraam muqaaranadeeda ee muxuu ahaa ka dambayntiisu waajib ow fii kayri kayrkiis buu kula xiriirsaday kuriha waa la kahday wafaatathu fadiilatu ljamaacati baa ka tegay oo taasina waxa weye markuu faatixadii akrinahayuu la akrinahayey markii uu inuu ka dambeeyaa laga raba wafaatatu fadiilatu ljamaaca meeshaas marka fadiilatu ljamaaca karaahada waxay yidhaahdaan haddii ay tahay karaaho ku timid jamaacada fadiilada waa dhuminaysa haddii ay tahay karaaho ku timid salaada iskeeda ugu timidna jamaacadii ma dhuminayse fadiilo kale dhuminaysa maalan waxaa jirta karaaho ku timid jamaacada jamaacada ka hor ninka waxaa u suurta meeshuu rabuu iska istaaga haddii jamaacadii ay tahay waxaa la rabaa safkii inuu istaago jamaacada waxaa laga rabaa safafka inay isku dadka isku dhadhawaadaan hadduu midna xagga istaago midna xagga istaago waxa weye karaaha oo jamaacada ku saabsan